iyo waa wax daahiro xadaanaa fulan waxay ka dhigan tahay qaala lanaa fulan kol hadday taa ka dhiganta waa isla macnoo qaalo dambeo lasoo celiyaba looma baahna waa suyuudi cibaaradiisii marka id xadaa bimacnaa qaala idaa xadaa maaha ee waa id xadaa waxay ka dhigan tahay xadaa waa id waa litacliil marka xadaa bimacnaa qaalo weeye wana bimacnaa lana faqawlu xadaanaa fulan xadaanaa fulan macnaahu qaala lana fulan qaala lana fulan xafnu xajarna waa hadal hore ugu horeeyey oo isoo mar dambe arkeen bal taa wey inta waxaan uga jeedaa qaala lana fulanna waa ziyaado idana maahe waa id xadaa macnuhaasu kaagaagiya ida xadaa macniiba ma noqonayo walqaafu ramzu qaalo weeye walxadfu xadfi la gooyaana jara ay jara min ahli اlcilmi fii hada اlfan khadan dhigaal ahaan loo gooyo walafduhaa dhawaaqeeda lagu dhawaaqaana xatman go-naanba macnaaba de waa wax go-no waa waajib ama laa budda minhu liman qara'a kii aqriyayay wain taji hadday timaado akhbarakum ay timaado fii sanadi waa cibaaradaas sanadka dhexdiisa cabara uu cabirayaayo qablahu waa cibaaradan akhbarakum taas wuxuu kaba cabiri hortii intaanu taa aqriyin biqiila qiilo ayuu kaba cabirayaa almuhtadii kii isagoo hanuunayay istilaaxii fanigan ama ehelka dee istilaaxii cilmigan kuba hanuunayay ee qaariga ahaa ee isagu istilaaxii dee ilaalinayay qaalo ayuu markaa qiilo ayuu halkaas odhanaya qaydkana muxuu inoogu sheegaya sheekhu raximah اllahu tacaala de waxyaale uu baahan yahay ninkii asaaniid kitaab le daalacanayay aqriyeyna ama cid haw aqriya ama isagu de bal markaasa ku dul aqriyabe waa umuuro uu baahan yahay xadahnaa fulantii sanadka ku sugnayd waxaan nidhi qaalo ayay xadfaan qaalaa la raacinaya taas waa cibaaro kolley malaa khamiisii dhaweydna aan aada usoo aragnay maxaa halkana u inoo sheegaya hadday sanadka dhexdiisa dhacdo akhbarakum oo tay ku dhacaysaana waxa weeye sheekhu ka aqriyayo ma aha isagu ma aqriyayo waa lagu dul aqriyaya bal markaasna waa lagu dul aqriyaya isaga cibaaradiisina waxa weeye dee waxaa imaka sanadkii isagaa dee markaa hore laakiin taasna sanadkii baa la dhex joogaa kii ku dul aqriyayay hadalkiisana maahe sanadkiibaa waxa kugu yimi oo isnaadkii halkii xadaana aad arki jirtay ayuunbaa waxaa yimi quri'a calaa fulan akhbarakum fulan eeg waxaa sanadkii bay kugu dhex jirtaa oo quri'a calaa fulan hebel baa waxa lagu dul aqriyay dee hadalkana akhbarakum fulan isagaayna lala hadlayaa adiga waxa kuu waramay hebel taasoo kale markaad adigu aqriyayso dee nink aan aan lahayn isagii kii lagu dul aqriyayo matiidu waa adigu sanadkiibay kaaga jirtaa maxaad odhanaysaa wuxuu leeyahi intaad akhbarakum odhan qiila raaci qiila lahu raaci oo bal maalan markaa maxaa la odhanayaa quri'a calaa fulan qiila lahu akhbarakum fulan dee ruux kale khitaabkiibu hatani hebel baa lagu dul aqriyo markaa waxaa lagu yidhi akhbarakum fulan lakaa laba siiqaa meesha taalla in quri'a calaa fulan akhbaranaa fulan ama xadaanaa fulan ay taalo sanadkii iyo inay taalo quri'a calaa fulan akhbarakum fulan hadday taalo quri'a calaa fulan akhbaranaa fulan iyada markaa qiila lahu lama odhanayo wuxuu odhanayaa quri'a calaa fulan qaala akhbaranaa fulan sidaa qaaladin weeye ama xadaanaa fulan buu odhan hadday tahay quri'a calaa fulan akhbarakum fulan sanadka dhexdiisa ay ku sugan tahay markaasaa qiila soo gelaysaayo akhbaran markaa quri'a calaa fulaanin qiila lahu akhbaraka fulaanu markaasaa halkii sanadkaagii kale caadiga ad u wadan qaala xadaanaa fulaan bal markaa misaalla sheekhu uu inoo dhigtay oo wuxuu uhi misaaluhu fii صaxiixi muslim xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qultu limaalikin xadaaka naaficun eeg qultu limaalikin uu ku dul aqriyayay markaas eeg xadaaka naaficun can ibni cumara qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam bal markaa xadiidkaa uu soo naqliyey kolley meelo ka badan oo ka horeeyaba cibaaradani way dhacday oo soo noqnoqota iyadoo kolle ay dhacdo dee markaa ama quri'a calaa fulaan quri'a calaa maalikin ama qultu limaalikin ama quri'a calaa maalikin xadaada fulaan ama can fulaan can fulaan ba way dhacdaaba imaka halkan muxuu leeyahy sheekhu misaalka inoo soo dhigtay halkanoo kale markaad aqriyaysa maxaad odhan qultu limaalikin xadaaka naaficun bal waayo qiiladii halkeen gelinaynaa oo isaga suu wato dee waxaan gelinaynaa waa siu shaarixu wataan leeyahay oo uu isagu mala qultu limaalikin qiila lahu xadaaka fulan qultuna way kuu taalaa ismana qabanayaan asal ahaan ee cibaaradu waxay ahayd waa tamatanga inoogu sugan eeg oo waa haddii maka halkan ay tahay qultu limay eeg quri'a calaa maalikin xadaaka ناaفiع ayaa la odhanaa qoriya calىa maalikin qiila lahu xadaثaka naafic lakiin maanta qaa'ilkii baaba joogo o wuxuu leeyahy qultu limaalikin halkan oo kale marka la aqriyayo dee yaxya hadalkiisii in siisa loo soo noqle mayo qiila ma gelayso misaalku u munaasib maaha ina taas waxa weeyaan waxa munaasib ahaa la dee kolleyna meelano kitaabka waa dhacday marka cibaarada matanga inoo taalo oo kale halkan oo kale hadday taalo qoriya calىa fulan xadaثaka fulan aba ayaa qiila lahu xadaثaka fulan odhanay laakiin tan oo kale qurtudan ayaa ka saaraysa qiilo in meesha lalaba yimaado dee waxaa hadlayaba raawigii kale yaxya ibnu yaxya ayaa hadlaya dee kitaabkiisa soo warinaya bal muhimku matnigan eegeynaaye haddii akhbarakum sanadka dhacdo qiila lahu baa laga horreysinaya intaa wey wain yataji hadday timaado akhbarakum fi sanadi sanadka dhexdiisa cabara uu cabirayaayo qablahu waa qabla hada lafdi oo akhbarakum hortii biqiilo ayuu kaba cabiri oo u odhan almuhtadii kii isagu istilaaxan fannigan ilaalinaya ku hanuunaya waxalisaxa aw lilintiqaali biha kadalika yafuhu taali waqiila laa tuqra'u wabacdu jacala makaanaha alxadiida xiina wasala imakana xadi ayuu ka hadlayaa sheekhu culimada dee kaba mid ahayd rumuusahay isticmaalayeen oo wuxuu hi waxa lafdigaa keliya xaun liصxa ay ishaaratun waxay ishaaro u tahay iyo ramzi ay u tahay liصxa cibaaradii صaxa aynu soo marnay waxay saxayaan ay qori jireen ayay iyada cibaaro ishaaro ama ramzi u tahay aw amase waana tantay culimmadu intooda badani kuma tagaan jamaahiirte lilintiqaali guurid ay ishaaratun wa ramzun waxay ramzi iyo ishaaro u tahay lilintiqaali guurid iyo wareeg sanad laga wareegayo sanad kale loo wareegayo oo inta dee waxay culimmadu xaado kolleba u isticmaalaan bal tawjiiheeda aqwaashani ha kuba sugnaatee marka ruuxuu xadiid laba sanad iyo wax ka badan le uu warinayo ee bal markaa sanad soo aqriyo isagoon matnigii sheegina uu doonayo ama sanadkii ha dhameeyo oo hadday xagga dambe iskaga imanayeen labadan sanad ama dhexdii ha ku joojiye halkii sheekhii ay kuba kulmayeen ee sanadkii labaad iyo kii saddexaad iyo inuu sheego sida muslim aada uguma badan intuu xa ay yidhaahaan ayay sanadkii kale ay u guuraan haddana sanadkii kale markaa dambey matniga ay sheegaan haddaba taas baa wuxuu leeyahay bacdigood siday qabaan waxay cibaaro ka tahay ama ishaaro u tahay saxa oo markaa iyada haddii saxa la yidhaha lama aqriyayo ayay noqonaysaa barhkoodna halkaa way qoreenba markaa saxana kolley halkaa waxay munaasabadu ay kaba imanaysaa ee ruuxii sanadkii arkay ee aan matni arag haddana sanad labaad oo lagu noqday un arkay waxaaba dhici karta inuu tawahumo uu moodo in matnigii dhacay meesha oo matnigii halkan ka maqan iyo matnigii sanadkan lahaa marka saxa meeshii lagu qoro maye waa hagaagsan yihin waxba kama maqno weeye sida cibaaradii saxada aynuu soo marnay wixii mucarad lishakiya shalay aan kuba soo aragnay bal taasba weeye oo barhkood saasay yidhahen laakiin intooda badan culimadu xadani waxay leeyihin taa kama iman saxa ee waxay ka soo jeedaa taxwiil iyo wareegid oo sanad baa la sheegay sanad kalea loo guuraya xadani waa litaxwiilba weeye marka iyada taa haddii la yidhaahna xukunkeedu saxa haddii la yidhaha waa ishaaradeed la aqriyi maayo laakiin haddii taa la yidhaha isagaa inoo sheegaya waxa lagaba yeelayo bal qolo kalena waxay tidhi beytka dambu inoogu sheegi oo wuxuu uhi waxaa saxa lisaxa ay ishaaro waxay u tahay iyo ramsi lisaxa kelimadaa saxa oo wada ayay ka soo jeedaaba markaa taasi aqrin maya noqonayso aw amase lilintiqaali waxay u sugnaatay xadani lilintiqaali guurid sanad lagu guurayo oo sanad kale loo guurayo intaan matnigii la sheegin dee waana isku matnin marka wuxuu yihi kadaalika saa ay tahay oo xa un ah oon wax kale la raacin ayuu yafuuhu ku dhawaaqayaayo ataali kii aqriyayay sanadka biha iyada ugu dhawaaqaya oo xadaa mufradadaa ayuunbuu markuu soo gaadho uu kol haddii la yidhaha waa lilintiqaal ama litaxwiil xaa keliya odhana markaa halkeedii soo gaadho intuu xaa yidhaahaa ayuunbuu iska dhaafi haddana xaa unbuu odhan oo iskaba dhaafi iyo fuhu bacnaa uu ku hadlayaa weeyaanoo uu ku dhawaaqi ataali kii aqriyayay biha bilxaai waa xadaa mufradadaa ayuunbuu saa ay tahay oo xanimadaa keliya ayuunbuu ugu dhawaaqi marka dambena sanadkiisu wadan oo bihaadu iyo fuhuda dambe ayay ku tacalluqaysaa bal taasi waa laba qowl baan haynaa laba tawjiih kolley xadu waa caadiye waqiila waxaa la yidhi laa tuqrow lamaba aqriayo xadan la aqri maayo waa la yska dhaafayaana bacdigood way yidhaaheen waa siduu kaba soo naqliyey ibnu salaax xaafidkii shahiirka ahaa ee rixlada badnaa abu markaa aruhaawi oo isagana sheekhadiisii kaba mid ah uu kaba soo naqliyey oo macnaa riwaayadii kuma jirte taxwiil maahe waa macnaa xaailo xaajis oo kale labada sanad bay udhaxaysaa un markaa waa la iska dhaafaya la aqri maayo lakin intooda badan waa la aqriyaa bay dhahen wa bacdun culimada bacdigood khaasatan nimanka makaaribada ah barhkoodba jacala yeelay aliftu walilidlaaqe makaanha meesheeda alxadiisa xadiis bay yeeleen oo cibaar waxay leeyihin xadani alxadiisa bay ishaare iyo ramsi uba tahay xiina markuu wasala iyada soo gaadho qiraa'adii ku soo gaadhay halkuu xa ka odhan laasaa dee mashaariqada iyo culimada intooda badan ay qabto isagoo xa muu odhane halkaa alxadiisa ayuu yihi oo bacdigood baa waxay yidhaaheen xadani waxay cibaaro ka tahay ama ishaare u tahay alxadiisa sanadkii marka la sheego iyo matigiisii la sheegin yaa waxay leeyihin xada waxaa loo qoray in la leeyahay xadiidkii iska dhamayso ama alxadiisa waa xadiis baa halkan ah deeta markay halkaas soo gaadhaan xa may odhanayne alxadiisa bay odhanayeen bacdigood bal adigu qowlkooda ugu mashhuursanayay intooda badani kuba tagaan camalkuna korkiisa uu ku sugan yahay waa xadu min ataxwiil inay tahay xana la aqriayo saas oo sideedaasun xa un inta laydha lagu dhaafayo waqiila laa tuqra' lama aqriya laydha waa xaail un markaa la aqri maayo riwaayadiina kuguma jirto wa bacdun barhkoodna jacala wuxuu kaba yeelay makaanaha meesheedii alxadiisa ayuu dhigay xiina wasala markuu iyada qiraa'aan ku soo gaadhay alriwaayatu bilmacnaa waliqtisaaru calaa bacdi alxadiidi marka wuxuu hi wayuujiiz riwaayadii xadiidka macne lagu warinayey iyo xadiidka bacdigii oo lagu gaabsado oo wuxuu hi wayuujiisu way banaynayaan alakharu culimada intooda badani masalada dee kitaabkii kalena waan ku soo aragnay annaqla warin iyo naqlin bilmacnaa xadiiska macna ahaan lagu soo naqliyo way banaynayaan min maahirin marka uu naqligaasi ka ahaaday ku maahira macnaa aqoon sare lehoo xadiiska waxa macnihiisa bedelaya iyo waxaan doorin ahayn kelimaadka iyo madluulaadkana macaanidooda aqoon uu leeyahay oo markaa laga aamin yahay xadiiskii dee inuu macnihiisiiyo wax khalal iyo fasaad ugu sugan yahay kuba soo naqliyo kaas inuu macno ku wariyaa way banaantahay waa culimada badan agtooda intooda badan wey wa muطlaqan ay wadaa kaas oo ah annaqlu bilmacnaa yuxdaru waa la manceeyaa oo uma banaanaba weeye muطlaqan iyadoon la kala qaadin xadiidkii rasuulka iyo wax kale inuu yahay iyadoon la kala qaadin inuu ruuxani maahir yahay iyo in kale libacdihim culimada bacdigood agtood oo culimada qaarkoodna waxay leeyihin may eh alfaadaha sideeda unha lagu soo wariyo kolley waxa dhici kartana sidoo dee qaadiciyaad yidhaaho haddii laba yidhaaho laba baneeyo ku isle waad fiicnaynaysaa on maahi aan aqoontaha laakiin haddana lahayn oo xadiidkii dee haddana qasa inuu yidhah macnaan kuba warinaya isagu ismoodaya inuu waxaan fiicnaynayu macrifadeedii iyo aqoonteedii leeya aan lahayna markaa waxa fiicanba baabkaba in layskaba xidho wadaakaas waa annaqlu bilmacnaa yuxdaru waa la mancin muطlaqan waa guud ahaanba xaala kownihi muطlaqan libacdin culimada bacdigood waqiila waxaa la yidhi qowl kale bal qowlkaa horey intooda badani qabaan haddii shardigaa la hele waxaa kaloo la yidhi bitafsiili kala qaad iyo tafsiil masalada la geliyo oo xadiidkii rasuulku dee hadaladii kale lamid ma aha waana xadiidkaa dee shareecadeennii qeyb kaba mid oo ah qeybtii labaad ee shareecadeeniiba bal isaga yaan macno lagu soo naqlinin sidiisia loo soo naqliyo si haddii macno laguba soo naqliyo macnihii ballaadhnaa ee xadiisku lahaa ee rasuulka fasaaxadiis iyo jawaamic alkelim baa la siiyaaba oo meeshii kaba bixi kara laakiin hadal kale oo saxaabi leeya ama cid kale leeya macno waa lagu warin karaa tafsiirku waa kaan waa saddexa qowl buu inoo soo naqliyay bal taa hore weye waqiila waxaa la yihi bitafsiili macnaa tafsiil baa la yidhi in la kala qaado bal oo markaa xadiidkiina la yidhaha yaan lagu warinin wixii kale se macne lagu warin karo ruuxii dee macrifadeeda lahaa wa aw kamaa qaala min almanquuli ka naxwihi kamaa can saxbi warad buu yihi ay wa aw kamaa qaala wasticmaala ama wa iiraado ama wa qowlba dhaho aqoon aroorin uu soo arooriyo ama uu yidhaaho kii macnaa ku warinayay aw kamaa qaala uu yidhaahaa markuu xadiidkii dhameeyo min almanquuli wixii lasoo naqlinayey ee la wariyey ee culimadii laga soo wariyey ama selafkii inay isticmaali jireen ayuu kaba mid yahay ka naxwihi naxwihi oo kale ama saa dee naxwihi iyo wixii lamid ah milahu naxwahu shibha iyo alfaadihi ay isticmaaleen saa iyadoo tani uu laba mid yahay kamaa warada sidii ka soo aroortay can isaxbi asxaabtii rasuulka kaba soo aroortay oo wuxuu leeyahay halkan bal haddii macne lagu wariyo oo ay tahay macne ciddii ku warinaysaa ruuxa maahirka oo dadkeena intooda badan dee macnihii ma keenayno oo xadiidka lafdigiisii in la ilaaliyo weeye ee in layska wariyo uun oo dee waxaad sad u moodeysay un laguba wariyo hadhowna ow kamaa qaala la yidhaahdo sad u moodeysayba macnoba aanayn kolley taasi waa khalalkeed iyo khadaeed ay leedahay ee bal wuxuu leeyahay haddii xadiidkiiba macne lagu wariyo indhaa way bannaan tahay marka uu dhameeyo xadiidkii maxaa salafkii saxaabadii lagaba soo noqliyey inay raacinayeen aw kamaa qaala waa mid ka naxwina wuxuu wadaa alfaadaha laba midko markay yidhaahaan naxwahu ama shubhahu si ibn mascuud iyo laga soo noqliyay ama mislahu cibaaraadka caynkaasa taas baana haboono waqul aw kamaa qaala waqul fi lakhira aw kamaa qaala wamaa ashbahahu ka shaki fi masbihi mascuud oo kale arkaas marka wuxu hi haddaba waa iraado aw kamaa qaala aw kamaa qaala oo la soo arooriyo xadiidka dhammaadkiisii macne lagu wariyey min almanquuli wixii lasoo naqliyey salafkii laga soo naqliyu kaba mid yahay iyo ka naxwi iyadoo aw kamaa qaala ay la mid tahay u nadiir tahay naxwihii oo kale o marka naxwihi muxuu noqon waa markuu xadiidkii dhameeyo inu yidhah naxwahu ama mislahu ama shibhahu kamaa can saxbi warad kamaa warada si ka soo arortay can saxbi wadaka kaasna daakadu waa aw kamaa qaala iyo waxyaalaha laba midkaihi fi shaki shakiga dhexdii oo markaa ruuxu xadiidkii lafdigiisii uu ka shakiyo shaki ka galo xadiidka lafdi baa u ku warinaya laakiin meelo qaarkood baa shaki kaba galay haddaba shakiga dhexdiisa muctamadun kulla ictimaadsanayo weeye ladayhiya agtooda oo waxaa kaluu leeyahay bal taasi waa macne haddii lagu warinaya kamaanqaliyo wixii lamida waa la odhanayaa marka la dhameeyo oo waxay iskaba noqon haddii aan lafdigu ama macnuu kan ahayn ijaazay inta kale iskaba noqon haddii de ay riwaayo tahay maxaa kaloo jira haddii alfaadii xadiidka barhkood shaki kaa galo oo shak aada shakido iyadna waxaa habboon wixii dee saa ibhaam ama shakiga kuguba yimi in la raaciyo aw kamaa qaala ama naxwahu iyo la raaciyo aw kamaa qaala laba raaciyo oo macnaha aw kamaa qaala laba xaalo la isticmaalaya macnaa haddii lagu warinaya waa la isticmaalaya haddii lafdiba lagu soo warinaya laakiin shaki alfaada qaarkood kaaba galay ama isagii bal oona tagaag u xifdisnayn u dabdinayn aw kamaa qaala dadna waa la odhan taas buu ihi wadaaka kaas oo ah aw kamaa qaala isticmaalkiisa la isticmaalo way iyo lafdigaa lasoo aroriya xadiidkii aakhirkii fi shaki shakiga dhexdii oo marka xadiidka lafdigiisii ama alfaadiisii ama wax kaba mida shaki kaa galo kaasi isticmaalkiisa kaa la isticmaala ee qaariga isticmaala muctamadun ladayh culimada agtooda ku muctamada weeye kolley halkaasna hadalla ayaa kuba sugan tambiiha hortiina suyuudi hadalkiisa eeg qaalo suyuudiya wa cindii yushtaraku halkaa uu yidhi sababku waxa weeyaan waa cindii yushtaradu anlaa yakuuna min jawaamic اlkelima waxa macne lagu warinaya jawaamic اlkelimti iyo waxyaalihi alfaadihiisa laisku markaa lagu cibaadaysanayana inaanay noqon markaa yushtarau bacdi un baa kaaf noqotay dabcada weeye wax kale maahan وxdف bعض المتن jازa وmنiع وثالث duna تmاm yمتنع ينfصل تqديc maن يصنف للاحتijاaج qadrh sلف labada bd isba raacin marka wxu hi xdف bعض المtن mtنga bacdigii oo la gooyo jaaza waa banaan yahay oo xadiidkii aan isku xidhnayne dee axkaam kala duwan kulunsanaya haddaad qeyb soo goosatood qeybtii kaba tagto taasi waa wax banaan culimada intooda badan agtooda ruuxii dee isna macrifada iyo aqoonta lahaa weeye oo bal markaasi waay waxaana aanay isku xidhnayn siduu shardigaa inoo raacin doono wamuniica waa la manciyey oo dee kaasi waa si guudba waa u banaanyah bacdigood waa qowl labaade waxay yidhaaheen de waabay diideenoo waxaaba dhici karta ileyiin xadiidkii haddii isagoo naaqisa la wariyo in wuxuun ay ku tagaan isku xidhankii xadiidka kaba imanayay meeshaoo markaa barhkoodna way manciyeen si guud bay uba manciyeen ikhtisaarka laakiin camalka muxadisiinta markaan egnaya aimadu dee taa kumun socon wasaalisun qowl saddexaadna yamtanicu jain xadiidka barhkii la goostaa waa mumtanic duuna tamaamin tamaamli marka aan dhammaantii la wada warinayn oo macnaa haddii waxa weeyaan mar isagoo dhan uu wariyu mar kale uu goosto in soo goosto aan ku xidhnayn intii kaleu ku gaabsado way bannaan tahay ee haddii inuu intuu ku gaabsado mar dambe aanu xadiidkii taam yeelin de xadiidka intiisii kale o dhan ayaaba dhici karta meesha inay ka baxdo dadkii aanay agtooda kuma sugnaanin marka haddaan xadiidka mar un isagoo dhan la warin ee ikhtisaarkaasu lagu wariyo oo lasoo gaabsaday iyada taasi ma banaanana waa qowl saddexaad tafsiilkaas buu geliyey bal markaa waa xadfu bacdi lmatni matniga bacdigii oo la gooyaa jaaza waa banaanyey wamunica waa la manciyo jaazadan buu muqaabilkeedii yahay qowlka saddexaadna waa tafsiil hadiyo goorna masalada hadday saddex qowl yeelato dee waa sidaa laguma yaqaan qowlka saddexaad tafsiilun weeye in badan baa deeta markaa culimadu dee iyagoo agtan taasi agtooda ku sugantay wixiina in badan iyaga ay mumaaraseeyeen ayay markay masaladu saddex qowl leedahay kol kolka saddexaad unbay soo qaataan markaa ka saddexaad ay ku soo qaataan labadii kale waad garanaysaa labada kale waa laba daraf ka saddexaadna waa kii tafsiilka lahaa oo kal bay odhanaya masalada in aqwaal baa ku sugan halisaa un baabay odhan kutubtan de ama mutunta ay aada u ikhtisaarsadaan labadii kale way iska aamuseen macnuhu waa wax dee agtoodii macrif iskaba ah sida khilaafku uu noqonayo ama uu kuba yimaado sida halkan aan haynoo kale wa halisan yamtanicu duna duuna tamaamin waa tamaamli markaan la taam yeelin bal taas in yanfasiltu guud ahaan khilaafkay u tala hadii la yidhaha way banaantay waxa weeye waxadfu bacdi lmatni jaaza waa banaanye in yanfasil hadduu bacdigaasi ka soocayo inta kale oonu kuba xidhnayn oo haddii gooni loo qaatay xadiid mustaqiloo kale uu noqonayo sida bukhaariba in badan dee ama ay aimo kaleba sameeyaan bal taas wey in yanfasil markaa waa haddii la yidhahba xataa way banaantay marka la yidhaha way banaantay ayaa shardigani u yaalla waa intaasi in hadday gooni u soocanta macnaa xadiidka kale aanay ku xidhnayn xadiis iska mustaqila ay noqonayso oo xukunkeedii gaar u faa'idaynaysa xadiis kalena axkaam kale uu lahaa marka wuxuu uhi taqdiicu man shaksi googoyntii yusanifu kitaab alifayey lilixtijaaji xujaysiga istinbaad uu xadiidkii u googooyu kolba baab intii uga munaasabkaydu ku soo arooriyo qad ra'aahu way arkeen asalafu oo haddii dee xadiidka bacdigii xaala riwaayaba inaad ku gaabsata ay banaantahay ninka mualifka ahe kitaab dejinaya sida bukhaari oo kale iyo abi daauud iyo dee nasaa-iya ay yeeleenoo kolba in soo qaadanaya intii baabkan uga munaasabkayd inta kalena ka tegaya iyada taasi way kasii mudantayba xaggii banaanida way banaantahay oo wuxuu uhi taqdiicu man shaksi googoyntii xadiidkii kolba inuu soo goosto muxuu usoo goosanaya iyada taasi riwaayo maayo waa yusanifu kitaabkii alifayey lilixtijaaji istinbaad iyo ixtijaaj iyo kolba dee baabkan wixii u munaasibkaaye daliilka u noqonayay uu soo goosu saa u googooyo xadiidkii qad ra'aahu way arkeen salaf salafkii ummaddu waanay ku camal faleen oona xabadnaan wallah subxana wataala ala rabi lcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf lmursaliin سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا اللحان والمصحف ruuxii laxniga badnaa ama dee waxa weeyaan xadiidka iyo markuu aqriayo xagga icraabtiisa qalad ka dhacaya laxaanka ahaa iyo almusaxifu kii wax taqyiirinaya ama xarako bedelayay ama xarakadii iyadna waa nooc laxniga kaba mida walow laxniga waxay ku yar khaas yeelaan ama dhibcaha bedelayay taas bal wixii kuba yimi ayuu maxalkiisii ayuu yahay bal imanka halkan wuxuu adigu kaba hadlayaa kolley waa noocii tasxiifka ahaa iyo tasxiifka sida lagaga badbaadayo oo laxnigana waxay yidhaahaan ba huwa alkhada fi licraab siduu xagga orasa hoose shaarixu leeyahay waa ruuxoo masalan kelimadan icraabteedii khada ka dhaco oo nusideedii toosnayd ee ay keenaysay culumtan carabidu naxwo iyo sarfi aan ugu dhawaaqin ama xataa luqadii aan uguba dhawaaqin taas baa la yidhaah tasxiifkuna dee waxa weye ti aynu kitaabka laba kuba soo marray qaladka ka imanaya shayga dhibcihi ama kelimadan ama xuruufteeda qaar ka mida dhibcaheedii oo dee qaladka markaas si qaldan looguba dhawaaqo oo halkii ya-d ahayd ta lagaba dhigo oo kale halkii nuunta ayd ba laga dhigo oo kale adigu bal taas bay tasxiif oo waa noocay bal matalan tasxiif yidhaahaan taxriifkuna waa la midun oo inta badan muxadisiintu markay meelahan kaba hadlayaan tasxiif bay yidhaahaane haddii qaladku kaba yimi shakligii xuruufta iyo xarakadii kelimadu lahayd oo sideedii aan looguba dhawaaqin oo la bedelo iyaduna tasxiifun bay kuwa magacaabaane saxaaf ibnu xajar baa tasxiifka iyo taxriifka ku kala qaamo ku kala farqiya xagga marka la ego dhibcaha khada-a kaba imanaya iyo xagga xarakada khada-a kaba imanayo labadoodoo ka isagu dhimcaana tasxiifkuu kaba dhigay taxriifkana wuxuu kaba dhigay taqyiirkii ku imanayay xagga shakliga sadarka koobaadna waa khaso shaykhulislaam ida shaykhulislaamka wuxuu ula jeedaa isaga xaafid ibnu xajar oo dee waa sida suyuudiya ayma kaleba ay kaba cabiraan waa xaafid ibnu xajare maaha sakariya alansaari ibnu taymiyana maaha dee qolooyinkii magacan aada uguba shuuroobay abyaadan uu dhiganayana saddexa arrimood ayuunbuu kuba sheegay xagga hooseo mataa ata alkhada'u fi licraabi fasami bilaxni bilartiyaabi waa khadayn wain badaa dalika fi lxuruufi fahuwa aladii luqiba bitasxiifi xuruf wuxuu uga jeedaa markaa dhibciinay xurufta waxaa ku kala duwaa waa dhibcahan iyo dhibco la-aantan ay leeyihiin baa lagu kala sooca hada idaa lafatata fii saabin bidood wanaxwihi famhudita lilmureed way atalkhada'u fi lxuruufi bishakli oo xarakadiya sami daka bitaxriifi xagga hoosena markaa amsil u dhigtay laakiin misaalka koobaad ee uu dhigtay man saama ramadaana watbachu sita min shawaal fakaanama sooma dahr ayuu yihi saxafa abubakrin isuuliyu faqaala shan ninkan kolley nisbadiisu siin maaha waa nin macruufa oo adiibna ahaa oo abubakrin isuuli la yidhaah waa sood eh siin maaha nisbadani ee maaha iyada siintan inoo taalo abubakrin isuuli ayaa la yidhaah kolley waana awow hore u leeyahay nisbe loo nisbeeyey wuxuu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala qad khawafuu way cabsiiyeen allaaxina kii laxniga ahaa laaxinka ahaaye ee xadiiskii uu aqri'ayey laxniyayey ee laxni kaba dhacayay min waciidin waxay ka cabsiiyeen oo isaga ku cabsigeliyeenba oy uga digeen min waciidin min luxuuqi waciidin ama waciid haleelitaankiisa uu haleelo waciidkaasoo fii muftarin waaridin ama ku yimi oo ku soo arooray fii muftarin kii abuuranayey be kii been abuuranayey cala nebiyi nebiga korkiisa ku been abuuranayey waciidkaasoo shadiidin daran shadiid bay wacidkii bay u taallay nisbootay kaas bay isagii ku cabsigeliyeen oo macnaa bal waxay leeyihiin waxa looga cabsanayaa oo looga baqanayaa ruuxa xadiiska markuu aqriayo laxnigu kaba dhacayo inuu isaga noqdo dadkii iyagu hoos gelayay ama uu cibaarada man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar kuwa inuu kaba mido noqdaa looga baqanaya xagga looga baqanaya waciidkaasi isagu inuu kaba haleelo ee uu uguba dhow yahayna rasuulkii ilaahay wuxuu afsaxa albashar wax laxnigi kamuu dhac ahayn ee ruuxu haddii uu xadiis kaba wariyo rasuulkii ilaahay laxni hadduu marmar kaba dhaco kolley waxaa naadiri xukun ma lehe laakiin dee uu ruux badsanayo uu xadiidkiisii si aanu ugu dhawaaqin ee laxni kaba dhaco rasuulka ilaahay baa waxaanu odhan uu ka sheegaya waxaanu odhan yaanu uba badrheerinbe ayuu kaba sheegayaa taasba weeye oo waase dee culimadii hore bacdigood wato macnahana beytka uu ku ishaarayo lagaba soo naqliyayo uu yihi waxaan aniga iigu cabsi badaneen uga baqanayo ruuxa daalibu cilmigii haddaanu naxwada garanahayn xadiidkaas man kadaba calaya mutacamidan takadaba calaya mutacamidan inuu kaas uu dee waxa weyaan hoos galo oo kaasi dadka uu bal markaa waciidkan dadka uu haleelaya u kaba miqdo taasaan ugaba baqanaya ruuxii daalibu cilmiga naxwa aan garanahayn waana ta uu sheegayo oo wuxuu yihi qad khawafuu way cabsiiyeen culimadu oo waxa weeyaan culimadii waa ruuxii allaaxina alqaari allaaxina ninkii xadiidka aqriaye laaxinka ahaayee rasuulka ilaahay xadiidkiisii laxniyaye qalad kaba dhacayay icraabeed min waciidin min luxuuqi ama xuluuli waciidin waciid degitaankii iyo haleelitaankii ayay isagii ka cabsiiyeen oo ay ku cabsigeliyeen weeye ugaba baqdeen markaas fii muftarin waciidkaasoo fii muftarin kusoo ku yimi oo ku soo arooray kii been abuurtay cala nebiyi nebiga kuwa been abuurtay min waciidin oo waciidkaasoo shadiidin daran waa waciid adag goodi adag oo kuba yimi kaa isagoo been abuu ku been abuuranayo rasuulka ilaahi halkii mawduucaadka kuba soo maray kaasi isagu isagana inuu haleelaba oo uu ka noqdo dadka waciidkaasi isagu haleelaya u kaba mid noqdo taas bay ruuxa kuba cabsigeliyeen oy ugaba digeenoo macnuhuna markaa waxa weeye dee si uga badbaadaya waa inuu xaggii naxwadii kaba barto wixii uu laxni kaga badbaadayey si aanu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waxaanu o dhan iyo cibaaradiisii cibaaro aanay ahayn aanu u tiirin haddana rasuulka ilaahay aanu ugu tiirin wamiluhu kan laaxinka ana waxa la mid ah oo xagga waciidkaasi dee inuu haleelo kulaba mid ah oo dee inay waxa weeyaan de isagina waxaan rasuulka ilaahay uu anu o dhan isagii uu kaba soo naqliyo saa waciidkaasi uba haleelo musaxifun kii isagu wax doorinaye arrintu laxni icraabeed bayaanay noqonin dee laakiin taqyiir kale ou kelimaadkii kulaba yimaado sida bal masalan waxa weeye taqadee isaga iyadoo kelimada dhibcaheedii iyo waxyaalahaas ama xarakadeedii iyo waxyaalahaasba uu bedelay iyaguna waxay soo gelayaan musamal kadib uunoo rasuulka ilaahay waxaanu odhanayo si aan u aqrin buu rasuulka ilaahay u tiirinaya oo ugu nisbaynayaaye kaas baa isaguna lamid oo mithlu musaxifun musaxifkiina waa kii tasxiifka aan soo sheegnay halkan muxarifkiina waa lamid un saddexa hoose xagga hoose ku kalaba farqiyey wandafaca haddaba laxnigii iyo tasxiifkii waxay ku daafacmayaan oo meesha ay kaga baxayaan oo ay ku reebtoomayaan oo uu ruuxu kaga badbaadayaa binaxwi naxwo macrifadii iyo garashadii iyo walakdi qaadasho laga qaato min aladii kii laga qaato waa ninkii dee caalimka ahaaye wacaa isagu dabdiyey xadiidka ee xifdiyey ee sidiisii dee isagu ugu dhawaaqayay